aada iyo aad baad umahadsan tahay cashuurta cashuur horta cashuur kordhis marka waxa weeye cashuurihii dalka u yaalay ee dhowr iyo tobanka ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxaa baahi loo qabaa in qaarkood lasoo celiyo in yar in yarbaha lagaga bilaabee in ay dadka soomaaliyeed u bartaan in wadankan ay ay dhaqaalihiisa sare usoo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda inooga imanaya aan ka kaaftoono oo aan dib usoo celcelino dhaqaalaheena sidaa daraaddeed cashuurta gadista laydhaa ee ku dhacda laba cashuuroodoo gadistaa jire cashuurta gadista ee ku dhacda qofka soo alaabta weynkeene wholesaleska laydhaa afka ingiriisiga cashuurta ku dhacda ayaan ayaan soo soo ayaan jideynay cashuurtaasi waa boqol kiiba shan laakiin hab iska xaal masuur sidan soomaalidu ku sheegta ayaanu xataa u samaynay oo shantaas kuma wada dhacaan meel laba talabaad cuntooyinka beriiska iyo burka iyo saliidda iyo baastada iyo waxaasna iyawid cashuurba male waxyaalaha kale waaweynee telefoonada iyo qalabka qalabyada kale iyo kuwaasa ayaa shantaasi oo weliba xaal mastuur la sameeyey aada iyo aada hoos loogu dhigay ayaa ayaa ayaa lasoo saaray waxaana loo baahan yahay dalku inuu u barto inuu sida adduunyada u noolaado oo isku filaan gaadho isku filaan waan ka fognahay isku filaan gaadho waaye markaa taa weeyaan ta taan ka hadaleyna goormaad bilowdeen qaadisteeda waxaan bilownay waxaan filayaa sanadka muxua bishan labaad afarteed iyo shanteedii meelaha in hayd baan umalaynayaa marka waktigaasa ayaa la bilaabay laakiin munaaqashada iyo wadahadalka iyo wadaxaajoodku wuxuu kasoo bilaabmay bishii shanaad ee sanadkiina dhaafay si ay dadka soomaaliyeedna ugu bislaadaan dadka bixiyayaasha cashuuruna ugu bislaadaan marka waktigaas soo bilownay in badan badan badan baan shirnay oo ka shirray oo ka shirray oo aan xataa iskarab dhignay adduunyada waxaa laga qaado wadanada agaarkeena dhanka budgetkeena haddaad eegto dalkan soomaaliya oo dal weyna iyo dalalka agagaarkeena haddaad isku qiyaas dhigto yani wax caqliga u keenaya maha waxay noo dhexeeya wax caqliga u keenaya maha waxay noo dhexeeya markaa dadku waxay leeyihin xaqna way uleeyihiin maxaad noo qabanaysaan bay leeyihin no maxaad noo qabanaysaan waa xaqi laakiin maxaan ku qabanaa unbay meeshu tahay maaragta dawladnina asalkeeda waxa weye dad isku tegey oo lacag iska ururiyey oo yidhi waxa ina comankaanu leenahay waxaan wada leenahay dad iyo waxaa noogu qabtay yidhi oo dad la shaqaalaysiiyeyba anagoo dadku ay yidhaahdeen waxa anagu anaan keligaya qabsan karin oo wadooyinka iyo iskuullada iyo xidhanada iska miyiin noo qabta mushaaradana anaga aynu idinsiinaynaa waxa lagu qabanayana ile dawladdu lacag kala ma haysatee dawladda qiimaheeda waxa dadkeedu siiye wey dawladda qiimaheedu waxa weyaan dalkeedu halkuu gaadhsiiye weeyaan waaye dood miyaa ka furan in saamigaas canshuurteed qaadaysaan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro waxaan ganacsatada qaybo kamida waxay lahaayeen way nagu badan tahay marka dood ma ka furan tahay in hoos loo dhigo walaalow walaalow eeg doodu waxa weeye horta kolley iyo kolleyba baabadayada iyo koodiba way isku furan yihiin imikadan wada hadayna maanta waa waa waa waa shir baa lagu jiray meel walba shirir baa lagu jiraa waxaan u baahan nahay inaan isqancino ya anigu haddaan idhaahdo ilaah baan idinku dhaariya shaarka labaatan doolar labaatan senti saara hadda eeg hadda shayga boqola dollar wax ka yar saara waxaasi wax munaaqasho u baahan aniga ilama eka hadeeba kuu roon yahay wax dal loo duniyana ma aha wax meela loo xidhxidhana ma aha ilaahay intaan ka yaabna dalkan dalkan dibaan ula soo noqono dhismihiisa innagaa iskale cid kale oo waxay noo wadaysaana ma jirto waxaa kaloo nii sheegaya waxa weeye ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhi haddaad doonaysaan inaa adduunka la falgashaan waa inaad toos u socotaan oo ad xaalmastuurka iska daysaan oo kala goosashada iska daysaan oo af afka afka adduunku ku hadlo ku hadashaan oo wixii laydiin dhibay laydinku yimaadaa oo cashuuraha bixisaan wax iska bixisaan waxaa markaa iska bixisaan ayaa anaguna haddaan haddaan aragno idinkoo dadaalaya annaguna waxbaan idinku darayna ilaah baan idinku dheerin waxaan aqbali karaynaa askartayda cuntadeeda idinku naga bixiya oo askartayada mushaarkeeda idinku naga bixiya oo qoryaha idinku noo keena oo macalinka meesha ka shaqeynaya idinku naga bixiya oo iskuullada idinku noo dhisa oo wax walba noo qabta miyay dhacaysa adduunka ma soconayso waa laynagu daalay waa laynagu wareeray waxaa layna leeyahay tubta kusoo dhaca oo itaalkiinana waa naqaanaa resourceskiinana waa naqaanaa waxaad soomaaliya qaban kartaana waa naqaanaaye nimayo waxaa laleeyahay bini aadanka toddoba iyo labaatan sano ayaad buurta ka dhacsanaydeen aan aan idin bari teegaarne soo ma garanaysaa idinkuna lugta hore iyo lugta dambe qaada haddaa qaadi weydaan waa idinka baxaynaa bay leeyihin oo xawaaladan idinka xidhaynaa bay leeyihin oo baanakaan idinka xidhaynaa bay leeyihin oo weligayaa la yidnaamin weyno lixda bilyan idinku leenahay maxkamadda ay soo taaganaa bay leeyihin marka halkii ugu dambeysay buu wadankani taagan yahay anaan kuu sheegaya halkii ugu dambeysay buu wadankani u taagan yahay marka waxaa loo baahan yahay rag iyo dumar iskugu taga oo shilinka iyo iyo sumuniga iyo wax walba soo soo soo tuura ayaa loo baahan yahay waa gartay haddii kale dalkan far wuu ka baxaya waayo doodo kale oo ay ganacsada qaarkood iyo dad kaleba sheegayeen waxay ahayd macnaa dowladdu xamar keliya ayay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhowaad soddon sano lama qaadin canshuurtan jawaabtaada waayo jawaabteeda waxa weeyaan waa waan intaaba waan maqlay xaq xaq waxay uleeyihiin inay yidhaahdaan cashuura hala mideeyo dal burburay baan nahay meel fog fog fog fog baan ka nimi diyaar baa loo yahay in cashuur hala mideeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada financeku way kulmeen mar garow way ku kulmeen mar hal dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen kismaayo imikadaa shir degdega ayaanu gelayna haddii ilaahay degdeg maaha shirir kasii horeynaya shirirka waaweyn ee madaxda waaweyn qaba qabanayaan oo bisha shan iyo labaatankeeda intaa waxaan ka fikirayna waxa weyn cashuuraa sidii loo meeli laha waxa nasiib wanaaga maanta in laysla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karno hadda awal aan qaybsan karnaba laislama gaadhin ya ina inaan qaybsan karno inaan cashuuraheena midayn karo ayaa laysku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo in budgetka xataa la midayn karo budget keliya baarlamaankeena keliya aan leenahay federaalka loo keeni karo waxyaalo fara badan fara badan fara badan baa laga shaqaynaya laakiin markaad eegto halkan ka nimi waan si fiican baanu soo hana qaadnay arrinta labaad ee ah cashuuraha ma garanayno anugu arrintaa waxaan kaga jawaabaya weeyaan dadka baayac mushtariga ah ee reali aniga madaxa ii saaran ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku haya waana iga dhab weeyaan meelo kaloo badanna anigoo aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan iyaan ka sheeg aan ahayn wasiiriya waxba toona baan ka sheegay dadka soomaaliyeed maanta dawlad hadday jirto dal hadduu jiro waxay isku hayaan waxa weeyaan waxaa ka mid a saddexda factory isku hayaan midi waxa weeyaan nimanka beec mushtariga iyo laba factory oo kale haddii kale waddankani faruu kala raacila marka xushmadaanu haya horta taa weeye ta labaad cashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiyaa iyagaa iyagaa bo iyagaa geeya muxuu haynaa iyagaa kenya geeya iyagaa geeya uganda iyagaa geeya tanzania ilaa iyo south africa ee malawi bay geeyaan annaga waxaan leenahay cashuur waa garanaysaane walaalayaal kuwaad intaa siisaan rubuceed haddaadna siisaan wallahi abaal baan ku qabayna dalkana dalkeenii wey carbal waa kaase waxaad nairobi siisaan isiya wuxuu ku odhani nairobi waa ka sayf waxa kalena naga qaadayaa badan de arrintaa waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa halkaaba waxbaa jira halkana waxbaa jira waa garta waa garta laakiin cashuur ma garanayno wax waxa socon karaya ma cashuurta way garanayaan si fiicanna way u bixiyaan soomaalidu dadka ugu cashuur bixin wanaagsan weeyaan minneapolis marka laga soo bilaabo ilaa johannesburg ilaa ilaa adduunkaa kale saasay u bixiyaan gaasoliin bay geeyaan cuntay geeyaan ya marka waxaan u malaynayaa anigu inaa inaanay soconayn in la yidhaha cashuur dadkani way ilaabeen waayo marka boqol kiiba shantan aad saarteen alaabooyinka jumlooyinka ah bal inta ay ka noqonayaan miisaaniyadda dowladda iyo dowladdu waxay ku qabsanayso iyo waxay muhiim idinku tahay wax yar sharax eeg waxa weeye horta boqol kiiba shan boqol kiiba shan maanaan wada saarin ya runta haddaad eegtood aad aad kuletriskaaga yar qaadato waa boqol kiiba kow wey boqol kiiba kow eed hadda waxaa saarin sharcigu wuxuu leeyahay boqol kiiba shan boqol kiiba kow ya boqol kiiba kow waxay ku tahay waxa weeye iminka waxaa la cashuuraa waxa weeyaan jawaan yar iyo jawaan yar ama kartoon yar iyo kartoon weyn alaabta valuegeeda baa la eegi boqol dollar hadday tahay boqol dollar afar meelood baa loo qaybin shan iyo labaatanka ayaa shanta ku dhacaysa shanta percent waxba la-aan wey ku dhufo aduguba warkaas waa waxa weeye shan iyo labaatan centi weeyaan baan umalnay haddaanay kaba yaray shan iyo labaatankaas oo lagu dhuftay shan lagu dhuftay bay noqonaya halkii boqol value ka ahaa eeg hadda wixii kumaankumka ahaa afar meelood baad u qaybin waxa weeye labaatan percent waxaan doonayna inaan dhinacaa kasoo yarayno dhinacan shantu shantu ay shan percentku sideedaas ka ahaato si aan u qancino adduunyada kale nale sharcigiina ku dhufta oo iska dhaafa maxaal mastuurkan lamsam alaabtaas intaasaan kusiinay qaadada ayaa ayaan ayaan ayaan doonayna inaan inaan dhinacaa ka dhinaca kale ka kasoo yarayno marka waxaa ku dhacaya shan maaha waa one percent waataan kuu sheegay waxa weeye shaarkii ahaa labaatan labaatanka dollar afar baa la cashuuri afar dollar yaa laga soo qaadi valuegiisu yahay afartaa dollar baa shan lagu dhufan waxa laga hadlayaa waa intaa weyi hadday badan tahayna waa intaa hadday yar tahayna waa intaa ya waxa waxaa kaloo meesha ku jira waxa weeye budget baynu leenahay budgetka aan leenahay wuxuu ku sar go-an yahay in aan soo kicino dakhliga si aan adduunyada ula tis qaadno si laynooga daayo deymaha faraha badan le ee ina curyaamiye laynagu leeyahay shan shan kun oo milyan baa laynagu leeyahay shan kun oo milyan iyo badh baa laynagu leeyahay adduunyada waxa leedaha ma lacagteedana siiya haddaad doonaysaan inay ka daynana oo idiin furo amaha kale oo deeqa kale idiin furo wax walba oo laynaga curyaamiyey waxyaalaha iyo waxyaalaha iyo waxyaalaha qabta dawlad wanaagga maaliyaddu kow bay ka tahay daahfuraantu kow bay labay ka tahay inaan dakhliga ururino dadku inay serious yihiin la ogaado inay dadkan ka go-an tahayna inay cashuuraha iska ururinayaan in la ogaado iyaduna way tahay marka budgetkeenna waxaa ku jira meelo inay loo baahanya inaan gaadhno ya oo gaar ahaanna sales taxka cashuurta gadista in la qaado oo shan percent waxaa la diidan yahay waxa weeye ina dukaankiiba labaatan dollar la iskaga qoro ama meeshii furanba wax lagu qoro adduunka meelay ka socotaa ma jirta joojiya baa laleeyahy adduunka haddaydaan joojinayn waxba ha nagu darsanina weeyaan waxba ha nagu darsanin lacagaa iyagana nasiya ama idinsiin idin idin siin mayso deeq idin idin siin mayso de waxaa maynu miyaynu ku socon karaynaa kuma socon karayna marka budgetkeenna ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa muxuu ahaa ayaa u baahan in cashuurta waxoogaaga yar la saaro lasoo ururiyo marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan su-aashaan hore ku weydiiyey waayahay lacagtaa waxaa lagu qabanaya waxaa ka mid ah in waxyaalahan adduunyada kale inaga bixinayso kasoo taagan yihiin aan inagu iska bixino anigu always exampleka muxuua tusaalaha aan haystaa waxa weeye inaan wax soo saaraan rabnaa inaan sonkorkeeni soo celinaan rabnaa inaan banaanaheeni adduunka wanaagsanaan soo saaraan rabnaa muuskeeni inaan soo saaraan rabnaa inaan beero qodanaan rabnaa inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa laakiin haddaanad securitygaagii sugin waxaad samayn kartaa ma jirta weyn iska wadogna securitygeeni maalin maalin boqolba amniga dadka amnigan ka hadlaya ciidamada faraha badan ciidamada asluubta ka mid yihiin ciidamada sir sirta iyo arrimahaas ka mid yihiin ciidamaha qarabka sidaa ka mid yihiin police ka mid yahay ciidamada mushaharkoodii haddaynu all the time aan cid kale cid kale wax ka sugno mushkiladeeday leedahay inaan in yar in yartaa ula soo wareegno horta weeyaan inaan cuntadoodii la soo wareegno weeyaan inaan macalimiinteena la soo wareegna weeyaan imanka macalimiina wax siina ma jirto sanadkan waa markii ugu horreysay baa lix milyan loo qoodeeyay iskuullada lagu dhiso iskuullada dawladda lasoo noqoto jaamacadda ummaddu wanaagsanaato afkii soomaaliga la hagaajiyo waxaa distoorkeena inagu aynu dhisano waxaasoo dhan lacag baa ku baxaya waxaasoo dhan lacag baa ku baxaya intii hore waxay ahayd inaan adduunka kale wax ka sugno maanta budgetka aan leenahay ee sanadka two thousand eighteenka waxaa ku jira waxaan kuu sheegay oo dhan baa ku jira caafimaadka in wax loogu daro laba milyan loogu daray oonaan wa dhici jirin oo cusbitaalada lagu hagaajiyo oo cusbitaallo kale haddii la karayo lagu sameeyo oo ay dawladdu wareegto oo dadka faraha badan le markay madax xanuunaba nairobi iyo meelo kale tegaya in wax loogu qabto ya waxaasoo dhan ba inagu aynu u baahannahay inaynu wax ka qaban waayo miisaaniyaddaasina waxay ahayd laba boqol iyo miisaaniyaddaasina waxay ahayd laba boqol iyo toddobaatan meelahaasay ahayd soo ma laba boqol iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo afar weeye wax yar bay tii hore ka sarraysaa laakiin waa waxaad inaad moogaataanahay waxa weeye boqol kiiba konton intaas meelaha dibadaha laga sugaa hadday timaadana timid haddii kalena ma iman waxaa important waxa weeye waxay qaybaha ay u qaybsan tahay miisaaniyaddu waxa jira badh dalka laga soo ururinayo iyo badh dibadaha laga sugayo iska mala awaalaho hadday doontana timaado hadday doontana aan iman ayaa meesha ku jira ma xaqiijin kartaa sanadkii hadda tegey ama intii aad dawladdani ay xilka haysay in askarta dawladda tiradoodu intay doonto ha ahaato iyo shaqaalaha dawladda inay mushahar heleen dhammaan oysan waxba ka maqnayn miyaad xaqiijin kartaa siday ku doodaan madaxda qaar ka mid a dawladda maya de anigaba mahe i m f reportkay soo saareen baad arki kartaa waxyaalaha waxay ahayd conditionska ama waxyaalaha shuruudda loo baahan yahay geedi socodka cafinta muxuu ahaa imaha waxaa ka mid a inaan qof shaqaalihii mushaare waayin baa ka mid a ya inaan qof shaqaalihii mushaare waayin baa ka mid a inaan ciidamadu mushaare waayin baa ka mid a inaan cuntadooda la waayin baa ka mid a ya inaan lagugu yeelin dayn baa ka mid a inaan dayn gudaha lagugu yeelanoo dambe leanna dayntaa kalaan doon inaan kaa horeyna soo maha mid dambe ha qaadin baa ka mid a waxaanad lacag u haynin ha soo qaadanin baa ka mid a waxaanad lacag u hayn ha soo qaadan baa kamid a markaa waan xaqiijinaya ma internetkay ku jira meel bay ku jirtaa january xataa la bixiyay ilaa maalintii la yimid january waa la bixiyey deymo gudaha miyaa dawladda lagu leeyahay oo aan ahayn kuwa dibadda ee shan dhibic shan bilyan oo doolarka miyaa dawladda lagu leeyahy gudaha ha waa lagu waa lagu waa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay wixii sanadihii hore bish laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa ma jirto sanadkana oo dababan ku leeyahay waa shuruudday ka mid tahay haddii aad gasho dayn aad gasho gudaha ama aad wax soo qaatay iska bixin kari weydo dee mushkilad mushkiladda ka bixi mayno markaa inaan geedi socodkan in laynaga dahay deymaha intay la eg tahay daynta guduhu intay la eg tahay okay waxay la eg tahay inay boqol milyan way gaarayso waxa dadku leeyihiin dadkii muxuu aha mushaarooyinkii hore ee baaqday waxyaalihii hore dawladdu qaadatay ee baaqday ilaa boqol kuwa gaarsa laakiin wax xaqiiqada iminka la hubaa waxa weeye labiyo lixdan milyan way labiyo lixdanka milyanna sidii la odhan lahaa beesha caalamka waan ka wada hadalnay i m f ka waa hay-adda lacagta adduunka waan ka wada hadalnay sidii loo habeyn lahaa sidii wax loo siin lahayo sidii loo soo bogan lahaa waxa weeye horta tan waxay maanta lagu yeeshaad maanta bixin hadday wax kuu soo hadhaanna hab baad u samayn aad kuwii kale ku kala khaarijiso Waa habkaana in la isla garta weeyaano aan laga dareemin inaad ciddaa doontana sidaa doontana ujidiiso lacagahan marka ganacsato gaara kule dowladda ganacsataa kule shaqaalihii dawladdaa kule ciidamada dadkii mushaharka qaadanayaybaa kule dadka gawaarida keenaa kule wax alla wixii dawladda ku nooleed oo dhan baa dee marba sanad bulwax yar kusoo biirayay ya way laakiin waxa u badani waa waa waa waa waxa weeyaan eh, mushaharka mushaharka dadka eh, dawladda u shaqeeya ama ciidamada ama magaranaysaa iyo iyo dawladda waxyaalaha isticmaashay baa ayaa ka mid ah way halkay ku dambeysay lacagtii dowladdu soo daabacaysa lacag dawladda soo daabacaysay waxay ku dambaysaa waxa weeye wax waloo kaleba iyaduna waxay ka mid ahayd shuruudda geedi socodka casiiska deynka ayay ka mid ahayd iyaduna wixii annaga lanooga baahnaa oo ahaa inaan nidaamka iyaga dejino inaan capacity-ga iyaga sare u qaadno skillskaan leenahay central bank iyo iyo- iyo finance-ku eh, inaan isla garanno eh, eh, lacagta loo baahan yahay iyo waxyaalaha noocaasa waxaasoo dhani way soo dhammaaday inaan qawaaniinta loo baahan yahay eh, geyno muxuu ahayn baarlamaanka way soo wada dhammaadeen waana isku waafaqnay lacagta daabacideedii baa hadhay daabacadeeda iyana lacaga lacagtii warqadii daabacadeedii ayaa adeer afar afar boqol oo mil- afartan milyana afartan milyan afartankii milyan baa markaa iminka aan doonaynaa e- aan la kala kala shaqaynaynaa eh, hay-adda lacagta inay eh, cid ka soo qaadaan ilaan wax walba cid baa laga soo qaadaya innaga xaggeena lacag baa laydin daabacaya lacagtii lagu bixin laha keena ma hayno ma lena waa gar waayo waxaayo waxaa idinku naga bixiyo ma lena Waa marka gartay.
iminka waxaan ku tali jirnaa in adduunyada dawlada kamid ahayna waa idinka bixinaynaa iyaga afartan kaa milyan bixinaysaan lacagteena u hela marka in la daabacaan ku tali jiraa sanadku intaanu dhammaan qaybtiisa hore sanadkaan ku tali jiraa laakiin arrin fudud maahe wixii weynaa o dhan waa lasoo dhaafay laakiin haddana kolleyba eh, ma odhan kara berri ama saan dambe waa gartay laakiin horey waxaad noogu sheegtay in i m f ay lacagtaas bixinayso sanadkii hore gudihiisana la daabacaya lacagta marka dibudhac baa yimid dibudhaca Waa yahay.
halkee buu ka yimid waayahay waayahay waa runtaa wey i m f baa bixinaysa horta macnaheedu wuxuu ahaa haddaan sidaa idina de umaan jeedin waxaan ujeeda waxa weeye i m f ta ayaa mas-uuliyaddaa qaaday inay cid ka keento i m f tu lacag ma bixiyaanba iyagu waxaan wax yaryaroo eh, eh, qof khibrad iyo wax ku keena aan ahayn lacag badan ay bixiyaan iyaga ma jirto marka lacagta noocaas oo kale ah budgetkooda kuma jirto ris- eh, wa- mas-uuliyadoodana ma aha laakiin waxay ku fiican yihiin waxa weeye markay iyagu yidhaahdaan dawladda soomaaliya diyaar bay u tahay in lacag loo loo eh, la- lacag loo soo loo soo loo soo daabaco marka adduunyada kale u joogsanayso marka taasaan ujeeday kiina dee waxa weeye waa lacag badan ee negotiationkaa socda marba wadan baa ayaa ayaa loo tegaya marba meel baa la tegayaa Eh, eh, iyaga laftooda ayaa laga soo ansixinaya muxuu ahayn guddigooda eh, qolada boorka la yidhaahdo Eh, marka taasaa taasaa saa u socota waxaan u malaynayaa iminka dee waa un waa un tala la wada weeyaan tala la wada gacmaheennana aan ku wada jirin ee cid kale ku jirta laakiin waan anagu waan waan waan calool diiranay in lacagtii soomaalida lasoo celin doona dhawaan